wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in xaaladdu ay kacsan tahay kadib markii la sheegay in jiidaha hore ee dagaalka lagu jebiyey difaacii ugu weynaa ee ururka al-shabaab siday sheegayaan warar aynu ka helnay ila madax bannaan saraakiisha ciidamada dowladda ayaa v o a u sheegay inaan cidna xilligani ka horjoogin magaalada haaruun macruuf oo istuudiyaha nala fadhiya ayaa inoo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey haaruun magaalada kismaayo ayaa ah magaalo muhiim u ah dhinaca ganacsiga khayraadka iyo istaraatiijiyada dagaalkaba waxay soo ahayd magaalada labaad ee ugu xasarada badan soomaaliya marka laga reebo muqdisho labaatankii sane ee lasoo dhaafay gacanku-haynta magaaladu waxay isbedeshay in badan iyadoo ay iskaga kala dambeeyeen jabhado qabaa'il maxaakiimta islaamiga dowladda soomaaliya iyo sanadihii ugu dambeeyey oo gacanta ku hayeen ururka al-shabaab oo qabsada bishii sebteembar sanadkii labada kun iyo sideedda mararka qaarkood dadka siyaasadda soomaaliya oo dorasa waxay ku doodaan in haddii xal loo helo magaalada kismaayo ay qayb ahaan xalismayso colaadda soomaaliya kismaayo oo degta waxay dhinaca kale muhiim u tahay kan gobolka waxaana jirta in wadamada gobolka gaar ahaan itoobiya iyo kenya ay ku kala aragti duwan yihiin gacankuhaynta magaalada iyo xalka muddada fog ee kismaayo labadaba intaan haddaba laga hadlin muddada fog hawsha taagan waa qabsashada magaalada kismaayo oo ay si aada u doonayaan dowladda soomaaliya dowladda kenya iyo dhinacyo kale oo gobolka daneeya intuba dagaalka socday ku dhowaad sanad oo ay wadeen dowladda soomaaliya iyo ururka raaskambooni oo kaashanaya gacanna ka heliya ciidamada kenya ayaa u muuqataa ugu dambeyn inay gacanta sare yeelanayaan dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka u dhexeeya janaac cabdalle iyo goobta lagu magacaabo sonia ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo lagu hoobta iyadoo dagaaladu ay ka dhacayeen dhul kayn ah oo kolba dhinac la riixayay mid ka mid a saraakiisha hogaaminaysa dagaalka oo aan kula xidhiidhay khadka telefoonka waxa uu sheegay in dagaalku ahaa mid dhib badan tobannaan ka tirsan dhinacyada dagaalamayeena ay ku dhinteen saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay ka dhinteen shan askari kenya waxay qiratay hal askari inuu ka dhaawacmay afhayeenka ciidamada kenya sayras aguna ayaa v o eda u sheegay inay tiriyeen meydka soddon iyo lix ka tirsan askarta al-shabaab inkastoo sheegashadaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin in the latest engagement uh, we had one injured that happened in uh, in the capture of of Bibi the Al-Shabaab militia lost
waxa uu yidhi dagaalkii ugu dambeeyey waxaa naga dhaawacmay hal askari dagaalkii aanu ku qabsannay deegaanka biibi meydadka al-shabaab ee la tiriyey waxay ahaayeen ayuu yidhi soddon iyo lix al-shabaab warbaahinteedu waxay sheegatay dhinaca kale in daraasiin lagu dilay dagaalka oo ay ka dileen ciidamada kenya ayna soo rideen diyaarad helikobter ah oo ciidamada kenya ay leedahay sayras aguna ayaa beeniyey in diyaarad laga soo riday waxa uu yidhi warkaas waan haynaa waa wararka dacaayadda ee al-shabaab ay soo geliyeen twitterka ah helikobtaradayada waxba ma soo gaarin al-shabaab ma soo ridin diyaarad aan leenahay haddii ay soo rideenna sida ay fariinta u soo geliyeen twitterka ayay soo dhigi lahaayeen sawir ka mid ah diyaaradda marka laga yimaado dagaalka dhinaca warbaahinta gelinkii hore dagaalkii shalay dhacay ayaa la sheegay in dib loo riixay ciidamada weerarka ahaa ee dowladda kuwa kenya iyo raaskambooni hase yeeshee gelinkii dambe ayay soo rogaal celiyeen iyagoo jebiyey difaacii ururka al-shabaab sahay iyo gurmad ay al-shabaab u direen dagaalka ayaa la sheegay inay dhexda ka heleen diyaaradaha dagaalka ee kenya ayna khasaaro ballaaran u geysteen sida idaacadda v o a u sheegeen dad deegaanka ah weerarada cirka ayaa loo badinayaa inay al-shabaab madaxdeeda ku dheliyeen inaysan u qalmin inay ciidan kale ku lumiyaan furinta hore ee dagaalka ayna maleeshiyadooda u kaydiyaan maalin kale oo dagaal intaas wixii ka dambeeyey ayaa la sheegay in magaalada kismaayo uu ka bilowday argagax iyo cabsi hogaamiyaasha ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada mid ka mid a dadka ku dhow ayaa ii sheegay inay ka baxeen magaalada hogaamiyaal badan balse ay ku soo noqon karaan magaalada haddii war ka duwan midkii shalay uu ka yimaado jiidda hore ee dagaalka cabsida iyo jahawareerka ayaa sii socday saaka iskuullada ayaa la sheegay in la xiray iyadoo waalidiinta loo sheegay inay caruurtooda ku celiyaan guryaha maleeshiyada al-shabaab ee u tababaran sida booliiska ee loo yaqaan xisbada ayaa la sheegay inay magaalada gaaf wareegayeen dadka qaar waxay sheegeen inay weli magaalada uu ka socda abaabul dagaal oo ay arkeen dhalinyaro lagu gurayay baabuurta oo loo wada dhinaca dagaalka dadka qaar ee ku sugan magaalada ayaa saaka bilaabay inay qaxaan dadkaasi waxaa ka mid a gabadhan oo magaceeda qarisay sababa dhinaca amniga magaalada jawigeena kore iska deganaa laakiin hadda xaalad halqalad baa lagu jiraa lix caruur ahaan leeyahay iyo oday waayeel oo aabahay anigi waa iska culus marka insha allah haddii la inaan ka barakacno aan qanaaxno abdalaha iyo meelaha walaa inkastoo nagu suurtagelaysa aan ka warin xaalaqa qaba anaga ku jirno ayaan rabnaa haddii ilaah idin hadda inaan meelaha gaarinta ka raadsano aan baxno haddii ilaah idin insha allah toddobaadyadii lasoo dhaafa ayaa madaxda al-shabaab waxay u muujiyeen dadka inaan laga bixin magaalada hase yeeshee waxaa maanta muuqatay sida ay wax isku beddeleen walaahi dad uu is adkeynayo ma ahane waa barakacsan caadihin baa looga baxay magaalada waa faaruq weeyaan maxaanku dhahaaye walaalo wax yar baa joogo marka aniga laftirkeyga waa iswada dhasinayo kiskoo nabad ahaan dibayna hadeerna nabad way beeshada afarlaatan sac waa la isduqeynhayaa oo garaacitaanka labada dhinac waa la ishayaa marka kulli waa unbixirana haddii ilaah inaan ka baxnaan rabna haddii ilaah magaalada xaaladeeda ma sahlan insha allah inaan ka baxnaan rajeynayna magaalada kismaayo oo ku taalo idaacadda ugu weyn ee ururka al-shabaab ayaa hadlaysa ilaa xalay warar kale oo saakana soo gaadhay ayaa sheegaya in dhismaha idaacadda oo u dhow cisbitaalka magaalada laga raray qalab warbaahineed taliyaha ciidamada dowladda ee deegaankaas jenaraal ismaaciil saxardiid ayaa v o eda u sheegay inaan magaalada difaac ka hortaagnayn waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka cararayaan magaalada wallahi kasaad waxaana lagu soo gaarayaa in dadkii maaragtay iyaga ay ka baxayaan oo ka cararayaan oo dadkii ay leeyihiin ka qaxa laakiin dadweynuhu waa degan yihiin oo iyagun baa ka cararaya hal qori hadday kasoo ridaan waa lagula dagaalamaya inta ay ninkooda meesha uu ku jiro waa lagula dagaalamaya ciidamada al-shabaab ayaa weli haysta dhul ballaadhan oo u dhexeeya magaalada kismaayo iyo baraawe waxaa kale oo jira dhul istaraatiiji oo ku yaalla gobolka jubbada hoose oo ay ku faafi karaan haddii ugu dambeyn laga qabsado magaalada kismaayo cali baashi cigaal waxa uu ka mid yahay dad dadka deegaankaas yaqaana waxaana uu ka warramayaa meelaha ay kasii dagaalami karaan ururka al-shabaab qoladii inta badan hubka haysatay hubkeedu xoogoodii ay la galeen meelaha hawdka ah khaasatan dhinaca jamaame hawdkiisa dhinacan nightwako iyo logoshow iyo soonahaas hawdka aad ilma aragtada ah oo aragtay hawdka aad iyo aadka ugu dhib badan meesha uu kusoo caariyo uu ku egyahay webiga shabeelle xaramka soonahaas xaramka oo hawd waxaa jira marka hore oo macskar uga samaysnaa oo ay degan yihiin waxay kaloo tegi karaan meesha xilligii maxkamadaha ay tageen badamadow iyo soonaheedii weli waa waxay u tahay keyd bay u tahay dagaalkan u dhexeeya dowladda soomaaliya ee ay garab siinayaan ciidamada midowda afrika iyo al-shabaab ayaa isu rogaya weji labaad dadka oo doroso xaaladda milatarigana waxay ku doodayaan in wejigan uu ka dheeraan doono kan laga gudbayo guushuna waxay ugu dambeyn ku xiran tahay sida labada dhinac ay u kala doonayaan ugana go-an tahay in soomaaliya ay degto
aad baad u mahadsan tahay haaruun macruuf haddaba maxay al-shabaab uga dhigan tahay haddii laga qabsado magaaladii ugu weyneed ee ku dambeysay gacantooda haaruun macruuf ayaa mar kale su-aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey rashiid cabdi oo ah wariye ka tirsan wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya horeyna uga soo shaqeeyey hay-adda xasaradaha ka faalloota ee i c g waxaan ugu horreyn ka jawaabayaa sababta ay muddo ka badan sannad ugu qaadatay ciidamada dowladda iyo kuwa keenayaba inay soo gaaraan meel aan ka fogeyn kismaayo sababo badan baa maaragtay soo wajahay dowladda kenya maxaa yeelay ciidamo experience le ma aha weligood maaragta ma ma gelin gudaha soomaaliya marka muddo dheer bay ku qaadatay in in ay maaragtay dhulkii bartaan ay maaragtay sidii dagaalka ay u wadi lahaayeen ay bartaan marka waxaa la isdhihi karaa sabab sababta waxa waxaa weeye sababta weyn waxaa weeye in ay maaragtay ay aysan ahayn ciidamada ethoobia oo kale oo markay soo galaanba durbadiiba maaragtay meelo badan qabsado maxaa yeelay experience badan bay leeyihin hase yeeshee waxaan umaleynaya dowladda kenya waxaan leeyahay ciidamada kenya ma aha ciidamo maaragtay experience saa weyn leh xagga soomaaliya haddii la eego
dhulka aan ka hadlaynana waa dhul baaxad leh gobolka jubbada hoose gobolada ugu waaweyn soomaaliya uu ka mid yahay kayn fara badan buu leeyahay maxaad ka maqashaa jihooyinka ay rabaan inay ka galaan magaalada kismaayo maxaad ka maqashaa wallahi kolba waxaa weeye maaragtay dhib wey in in in la sheego waxaan leeyahay way adagta in in maaragtay ay hadda dawladda kenya ma ma ma sheegi karto maaragtay meela ay ka geli karaan kismaayo hase yeeshee haddii la eego haddii aad taariikhda dib u eegtid meelo badan baa laga soo geli jiray kismaayo saddex goobood baa laga soo geli jiray kismaayo marka waxaan umalaynayaa goobahaas baa kolba laga geli doonaa magaalada wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan al-shabaab hogaamiyaashoodii iyo weliba hubkii iyo saanadii ugu badnayd inay kala baxeen magaalada oo ay geeyeen tuulooyin iyo meelo kale oo dibadda ka ah magaalada marka maxaa laga akhrisan karaa taas wallaahi horta waxaa la sheegaya maalmo dhoweyd in oday odayaal dhaqmeedyada degan magaalada in inay cadaadis weyn saareen al-shabaab si ay maaragtay magaalada oga baxaan uuna dhiig ku daadan magaalada marka waxaa laga yaabaa cadaadiskaasayto in uu maaragtay miro dhalay oo marka ay nimankan al-shabaab ay ogolaadeen inay magaalada si maaragtay ay oga baxaan si dhiig uusan ku daadanin taa waa mid tan labaadna waxay tusays waxaa laga yaabaa inay tahay xeelo dagaal oo ay rabaan maaragtay magaalada in ay soo galaan kenya ay qabsadaan iyo kooxahan raskamboni markay qabsadaanna markaa ay kusoo furaan dagaal maaragtay ku dhufoo ka dhaqaaq ah oo guerilla war tactics ah marka waxaa laga yaabaa inay xeelad xeelad dagaal ay tahay tan labaad tan saddexaadna waxaa laga yaabaaba inayba sidii la sheegayay ay run tahay ay nimankanaydu maaragtay aysan awood ay maaragtay ku dagaalamaan aysan maaragtay hadda haysanin oyna og yihiin in dhabarjab uu kaga imaanayo haddii ay damcaan in maaragtay ay kala hortagaan dagaal foolka foola ciidamada kenya iyo iyo kooxaha la socda waa gartay dadka qaar waxay leeyihiin tani waxay ka dhigan tahay dhammaadkii al-shabaab arrintaasi ma saxba mise waa lagu degdegaya waa lagu degdegayaa al-shabaab saa dhaqso uguma dhamaanayso maxaa yeelay haddii aada eegtid kooxahan maaragtay mintidka islaamiyiinta haddaad eegtid afghanistan haddaad eegtid bakistan iyo meelahaasayto waxaa weeye kooxaha maaragtay ugu adag taariikhda maba soo marinba maaragtay kooxa caynkan ah haddii aad eegtid taariikhda maaragtay jabhadaha kale way ka duwan yihiin aada iyo aad marka markay saa u maaragtay awoodoodii ay aada u wiiqmato oo ay kala burburaan waxay u kala go-ayaan kooxo kooxo wayna sii wadayaan jihaadka marka uma malaynaya tan inay muujinayso in al-shabaab ay baabi'i doonto oosan aanan aan al-shabaab taariikhdeeda ay dhamaantay maya waxaan u malaynaya waxay gelayaan face kale oo ay dagaalka kusii wadaan hase yeeshee waxaan u malaynayaa in in haddii soomaaliya ay midowdo oo maaragtay la isticmaalo wada hadal weliba dagaal kelima aha in in in maaragtay muddada dheer sanado kadib la dhihi karo al-shabaab waa laga guulaystay laakiin uma malaynaya kismaayo maaragtay haddii laga qabsado in taasi ay loo macnayn karo in al-shabaab ay ay baabaaday waa gartay marka wejigaa kale uu dagaalku u gudbayo sida muuqata yaa u diyaarsan bay kula tahay dowladdii al-shabaab markaad isbarbar dhigto waxaan u malaynayaa horta dowladda awood ciidan ma haysato nidaamkeedana maaragtay xagga nabadgelyadana aada iyo aada buu xun yahay waad ogeyd maalintii aan soo dhaafnay in in qarax lala beegsaday dowladda madaxweynaha naftiisa marka dowladanito ma aha yani waxay u baahan tahay muddo dheer weliba dowladaha dowladda soomaaliya keli ma aha gobolka o dhan ba gobolka o dhan way ku cusub tahay tactica caynkan ah oo maaragtay la isticmaalo maaragtay suicide bombing iyo waxyaalaha caynkana way ku cusub yihiin aada iyo aad marka waxaan u malaynayaa in in dhibaatada ay sii socon doonto oosan maaragtay muddada muddada dhow at least
cabdi kaasi waxa uu ahaa rashiid cabdi oo ah saxafi ka tirsan wargeyska daily nation oo uu waramayey waryaheena haaruun macruuf